kulanka oo ay soo qabanqaabiyeen hay-adaha un habited i m o iyo wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah maamulada degmooyinka iyo gobolada koonfur galbeed soomaaliya waxaana looga hadlayay sidii qorshayaal hagaagsan loogu samayn lahaa degmooyinka iyo magaalooyinka koonfur galbeed intii uu socday kulanka waxaa diiradda lagu saaray magaalooyinka qaar inay noqdeen isku raran qorshe lagu hagaajinayo in loo sameeyo arban planning si looga baxo cidhiidhiga magaalooyinka ka jira mas-uuliyiinta ka qaybgala kulanka qaarkood ayaa soo bandhigay qorshayaal lagu horumarin karo magaalooyinka iyo degmooyinka ay ka yimaadeen guddoomiye ku-xigeenka samafalka gobolka baay aadan maxamed ayaa sheegay inay sii kordhayso tirada dadka magaalooyinka degan islamarkaana magaalooyinka ay u baahan yihiin in la nashqadeeyo
ciid baa nin farax geliyaasi ini oo adduunka haddi laku hadala inay magaalooyinkii yani la nashqadeey waayo populationka way ognahay inay isziyaadahayaan marka haddii liin halna markaa urbanization oo maab sax ah iyo istraatiiji sax ah la jaan qaada oo hadda bulshadan qorahayta hobling halna way noqdaasa ini casri hore oo laha kutaga unu ku noolna marka iid baan in farax geliyaasa ka gobol baah ahaan inay laku hadala maabinka iyo qorsheynta iyo istraatiijiyooyinka laku hormariyaa degmooyinka iyo gobolada iyo statekan koonfur galbeed oo dhanba ini way fadaan walaa ii hirgalaan way fadaana ini walaa la nashqaday ii fulaan way fadaana walaa la isku afgarode yacni inay saas wadooyin iyo dhisme iyo qaab kale iyo inay iinaqadaan walaa oo hirgale bulshada iyo na waybu ahaa faa'iido weyn le guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare ayaa isna sheegay gobolka shabeellada hoose degmooyinkiisa inay u baahan yihiin qorshe istraatiiji lagu horumarinayo maanta dunida waa ay horumartay laakiin annaga soomaaliya haddaannaha guud ahaanteedaba sida ay u dhisan yihiin magaalooyinka ma aha kuwa la socon kara casriga maanta la taagan yahay marka waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo in degmooyinka gobolka shabeellada hoose qayb weyn ay ka qaadan doonto barnaamijkan balaaninka ah oo magaalooyinka loo sameynayo qaybta ugu weynna ay noqon doonto gobolkaasi mid horumar aad iyo aad u sarreeya ay ka imaan doonto hadduu ilaahay idmo wasiirka howlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya daahir cabdi cabdulaahi ayaa sheegay kulankani qorshe u sameynta magaalooyinka inuu muhiim u yahay degmooyinka iyo magaalooyinka koonfur galbeed wuxuu kaloo caddeeyey wasiirka in magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool iyo degmada bardaale ee gobolka baay dhowaan laga bilaabayo qorshe lagu horumarinayo
magaalooyinkii hadda haddii aad fiirisaan waxay noqdeen wax nidaamsan ma jiro oo balaan ma jiro hadda magaladan baydhabo hadaa ka soo qaadaan tusaale ahaan meelaha haddaa fiirisaan magaalooyinkii ma laha jidadkii loogu talagalay ma laha space lagu kala moodo ma laha sidoo kale ma jirto maxaa la yidhaahdaa hadday wax dhacaan roobab iyo daadad ay dhacaan dadkii waxay dhisteen meelaha oo biyihii maraya ay dhisteen si waxaasoo dhan loogu talagalo waa in qorshe uu jiraa haddii laakiin qorshe la-aan aan iska soconno oo waxayna waxay noqonaysaa wixii inay ay iska noqdaan wax oo oo aan jirin sidaas daraaddeedi si ay u yaraato iska qabsiga dhulka in broblam uu ka yimaado ayaa loogu talagalay in la engeej gareeyo ama laga qaybgeliyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo in alla intii khusaysay waa qodob qodobka labaadna guud ahaan waa kii maxaa la yidhaha territorial urban planning southwest qorshaha guud ee southwest loogu samaynayo maxaa la yidhahdaa qorshaha guud ee horumarinta southwest loogu samaynayo qorshahan sidoo kale wuxuu xoogga saarayaa in aan fahamno linkiga isku xira magaalada iyo maxaa la yidhahdaa iyo baadiyaha si hadhowdii maxaa la yidhahdaa ay u noqoto dhaqaalihiina kor loogu qaado shaqo abuurkii kor loogu qaado iyo sidoo kale dadka laftirkooda baadiyaha ka imaanaya beeraha iyo jidadkii iyo wixii dhan maxaa la yidhahdaa inay magaalooyinka wixii ay tacbadaan inay keenaan oo ka gataan si ay dhaqaale iyo wax uga helaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo